bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla dhegaystayaal weliba ha ka dhawaadasanaa warkii hamiinama ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana hamiinama haysan ka dhigi doontana weliba ku mid ahaa magayada shanta ku mid ee kuraasta aqalka sare ee koonfur galbeed oo malgadoorday magaalada baydhaba rooble oo dowlad goleedada ankabaaqi insi degdeg aan balaaban doorashada ra-iisul wasaare rooble oo shir degdega inskiweri guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi galmudug iyo qaramada mudoob oo ku wada hadlay arrimo doorashooyinka galmudug oo sheegtay in la wareegtay deegaanada camaara dagaalka soomaalida iyo anfarta oo kafida jabuuti caqbaanaadka warkaan haminam isan ka dhigi doontaan bannaanka saraakiil laka eedaya inuu iska dayn dilka madaxweynaha madagastar oo la hiri iyo afghanistan oo dagaalkan dhehaya ciidamada taalibaan oo sii hoogaysaday weliba haminameisniya taariikhdaniyo ka beeganta lamada bilisiyeedaad ee lamada kun aatikowda haatana haka dhawaada qodobadii warkaana haminama oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal kabilaabay qodobkan koreya ee warkaan haminaba weliba jeeka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee jeeka kudhiya doorashada qaar kumid a xildhibaanada aqalka sare oo yoon-oda xildhibaanada koonfur galbeed weyna doorashada hiraabto bilaawatay laga doorday shan kursi oo kumid ah aqalka sare kursigan koreya weliba tartamayay zamzam ibraahim cali iyo shariifo xaaji cusmaan ibraahim welina markaasi kursiga ka guuleysaday senator zamzam ibraahim cali oo helay codadii roosiyeti kow coda meele shariifo xaaji cusmaan helay shan cod weli kale halaaway todoba coda kursiga lamaad weliba ka tartamayay ayaan aadan cabdulaahi iyo weliba farxiyo nuur aadan welina kursiga lamaad ee aqalka sare weliba ka guuleystay deegaanka koonfur galbeed ee ka guuleysaday ayaan aadan cabdulaahi iyadoona helay toddobaatiyi sagaal cood meelo farxiyo nuur heheli siyadooda kursiga saddexaad ee xildhibaanada aqalka sare ee kukooyo koonfur galbeed weliba tartamaya aadan cabdinaasir maxamed oo ay wasiiru dowlaha arrimaha gudo ee dowladda federaalka iyo maxamed xasan aadan welina kursiga guuleysta aadan cabdinaasir maxamed oo helay siyaton cod meelaha maxamed xasan aadan usheli licod weli halaabay licod kaleeta kursiga afraad ee aqalka sare weliba tartamaya maxamuud maxamed cabdinuur garabey iyo weliba nuur baabuul cadow welina markaasi kursiga aqalka sare ee ka guuleysaday maxamuud maxamed cabdinuur garwey oo helay codadiiro toddobaati licod meelaha baabul caddo usheli sagaal cod kursiga shanaad iyo markaasi inka dambeeyay doorashada jeeka kudhiidi baydhabo weliba tartamaya xuseen maxamed daahir iyo xasan maxamed nuur welina kursiga xildhibaanada xildhibaanamo ka guuleysaday xuseen maxamed daahir isoona helay codadiiro toddobaati kow cod meela xasan maxamed nuur usheli toddoba cod welina bilaash nagadeetuma cooda maamulka jubbaland yahay maamulka inkoreya ee bilaaway doorashada aqalka sare welina maamulka lamaad naqda koonfur galbeed iyadoona xildhibaanada iyo doordan iyo naqdan sagaal xildhibaanada lagufado iyo naqdan sagaal sanatar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed an ka xambaleeyay bilaawowka doorashada aqalka sare ee jeeka iyo qaar kumid a xubno aqalka sare ee lakadoorada magaalada baydhabo afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu weliba uu sheegay in ra-iisul wasaare roble saasoo kale uusaha gebagabay wadatalodowkii lalahay gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka usoona doorashada hogaanka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi taasoo kale weliba uu sheegay in afhayeenka maalimu iyo ra-iisul wasaaraha uusa dalbaday in dowlad goboleedyada kale iyo dalka kajara inaysa degdegayo anbalaaban doorashada aqalka sare slamada jubbaland iyo koonfur galbeed welina warka hakuweeri ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooblaak eeday ila dowlad goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed iyo bilaabeen doorashada aqalka sare ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen roble weliba jeeka gabagabay wadatalodowkii islalahay gudoomiyaha aqalka sare maxamed cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka ee mahdi maxamed guulaad khadar oo xalis enkadari doorashada hogaanka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ra-isul wasaare roble weliba shir degdeg ee baryatonis kaweer ee guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi is-oon markaasi sheegay in in lagudgala doorashada lamaad ee aqalka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya weliba faray dhammaan xubno guddiga maamulka doorashooyinka ee soomaaliya somalilan in ay qiib galaan kulan muhiime oo niskaweer ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble waana ku dhigi doona xafiisye hiraabti weliba hiraabtalaalada eh saacadan ee sideeda ilaa bilisiadaada lamada kun labaatan kooda saacada weliba markaasi lasoo doona shanta saac weliba aadka in markaasi hakuqiib galayeen eri warqad xakubadii xafiiska ra-iisul wasaaraha madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid weliba la kulamay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogaayaha guud ee qaramada midoobey ee qaambilsan arrimo soomaaliya marwo anita kulanka weliba lamada dhinac iyo kuwada hadleena si diiradda la saar lahaa xaalada guud ee galmudug iyo arrimo doorashooyinka ee dalka ee kabilaawo doon iyo horumarinta deegaanada shisha duban ee dowlad goboleedka galmudug ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogaayaha guud ee qaramada midoobey ee marwo anita weliba maalmooyinka inkadamba booqasho karoogtay magaalada puntland iyo magaalooyinka puntland iyo galmudug iyadoo markaasi kulamo shishal duwan la qaadadaasi mas-uuliyiinta maamuladaasi kulanka madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid weliba laweelada ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogaayaha guud ee qaramada midoobe marwaanita weliba eedayhilah ee dhowaan la filahay in deegaanada galmudug iyo kaba laawata doorashada aqalka sare isla dowlad goboleedka galmudug gurijanaa dowlad goboleedka galmudug weliba ayaa sheegtay in yahay la wareegtay ciidamada dowladda soomaaliya iyo hang daraawiishta galmudug ee deegaanada la wareegan hang daraawiishta galmudug deegaanada deegaanka camaara ee koonfurta gobolka muduga meelasoon in muddo ay gacanta ka hayaan al-shabaaba waraha kubahii wasaarada amniga galmudug weliba laga sheegay in ciidamada xuwan iyo hada gacanta ka hayaan deegaanka camaara islamarkaasna howlgala iyo ku wadaan sidoo kale galmudug waliba ay sheegtay in saacadooyinka ka dambeeyey al-shabaab iyo ku biyeen deegaanaha horle kadib markii ciidamada dowladda iyo xaan galmudug iyo ka kordhiyeen howlgallada ay ku dhanka al-shabaab siraabtay hayti markii ciidamada dowladda iyo xaan galmudug markii howlgal kala wareegeen deegaanada dowleedka lahiga ku-higa ee deegaanka qaaycada milasona shalay duqeyn mareykanka iyo kafulyan kadibna ciidamada howan ee weliba daraawiista iyo howlgal ee lugta iyo kamareen mas-uuliyiinta dalka jabuuti weliba ayaa sheegana in xaafado kayaala caasimada dalkaasi ay ku dhiyaan rabshadan dhexeeya soomaalida iyo anfarta ee wada dego meelaasay wasiirka arrimaha gudaha saciid nuur nuux xasan weliba uu sheegay in la dul qaado doona walaabo usu sheegay in khasaare ayuu ku dhalado koro rabshado balse weliba faahfaahin uun kubiine xaaladda meelaasay sidoo kale weliba jare guryo la gubi booliska iyo ciidamada ammaanka ee dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo dadka rabshado ee dhikaayi weliba iyo shiban sunta dadka ka ilmaya siyaasa maalmooyinka inkada dambeeyey weliba sii xoogeysadaaya dagaalada andhexeeya soomaalida iyo anfarta hanasona kudhiyaw deegaanka garba ciise ee dalka etoobiya mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida weliba ka eedayeena anfarta iniyo hasuuqahayaan boqolaal ku mid ee shacabka ku nool ee garba ciise weli dhegeystayaal warkii haminama ee idaacadda raadiyo baydhabo dhegeysahataan haatan akhbaaraadka banaanka dowladda madagaskar weliba ay sheegtay in la hiri labaatan iyo kow qof oo ka dambeeyan sida la sheegay iniyo iska daydil ah madaxweynaha dalkaasi iyo afgembi dadkan la hiri weliba kajaretum ilaa xubnooda ku tirsan ciidamada militariga ee dalkaasi bilooyinka alhadhaafi weliba li qof oo ka jara muwaadiniinta faransiise la kahiraya iniyo kalug lahaayeen qorsho laga fadaya in dalka madagaskar laga sameeya afgembi madaxweynaha dalka madagaskar ee andre richolo weliba xilkasa qobsada afgembi bili maarse ee sanadkii labada kun toban sagaalkii dhinaci kale dagaalan dhexeeya ciidamada afghanistan iyo taalibaan weliba kasii fadahaya gudo dalkaasi iyadoo markaasi sida gobol oo ka yaala koonfurta iyo galbeedka dalkaasi iyo wajahayaan xaalado khatar ee sheeno kora khatar amni daro iyo weliba burburka habsadow adeegyada bulshada wadanamada kyaala koonfurta wadanka kayaala koonfurta aasiya ee afghanistan weliba kasii diyaariyaha iniyo dagaalada andhexeeya taalibaan iyo ciidamada dalkaasi iyadoona sii hogeysadahay hela ciidamada mareykanka iyo xang neto iyo fadahayan iniyo ha afjaraan bixitaansha markii la deera soddon iyo kowda ee agost eeedin kadib labaatan sano oo rogan meelaasay dagaalo ku dhanka taalibaan waliba hag-eeday hila dalka afghanistan ee liflahay in dhowaan madaxweynaha afghanistan ashraf geni uusan hadal ah xubno baarlamaanka dalkaasi kadib wuxuu kulankii ee mareykanka uu iska eedina in colaada iyo sii hogeysatay iyo si uu korto bixitaanka ciidamada ee isbahaysiga ee mareykanka kooxaha taalibaan waliba hata iska dayahayana inay qobsadaan caasimada gobolada caasimada iyadoo markaasi kadib gobolada balooyinka laxdhaafi wariba horeen qobsadeen ah qaar ku mid ah gobolada degmooyinka ee maamulkaasi weliba afghanistan dhegeystayaal weliba tarninka dhan warkii hamiinama ee idaacadda radio beerawa sonkooy warkan aad mujiid xasin saar xasin soosi ee qaybta farsamadana joker ee fidhi intii warkan lamid ah dib ugu qulmaana sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Wa 89.5 F